taariikhdii koowaad cutubka siddeedaad oo binyamiinna wuxuu dhalay beelac oo ahaa curadkiisii iyo ashbeel oo ahaa kii labaad iyo axrax oo ahaa kii saddexaad iyo nooxaah oo ahaa kii afaraad iyo rafaa oo ahaa kii shanaad oo beelacna wiilal buu lahaa oo waxay ahaayeen adaar iyo geeraa iyo abihuud iyo abishuuca iyo nacamaan iyo axo'ax iyo geeraa iyo shefufaan iyo xuuraam kuwaanuna waa wiilashii eehuud oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo ahaa dadkii geebac degganaa oo iyaga maxaabiis ahaan waa loogu kaxaystay maanahaad oo weliba wuxuu maxaabiis ahaan u kaxaystay nacamaan iyo axiyaah iyo geeraa oo wuxuu dhalay cuusaah iyo axiixuud oo shaxarayiimna wuxuu carruur ku dhalay dalkii mo'aab markuu iska diray naagihiisii ahaa xushiim iyo bacaraa dabadeed oo naagtiisii xodeeshna wuxuu ka dhalay yoobaab iyo sibyaa iyo meeshaa iyo malkaam iyo yecuus iyo shaagyaah iyo mirmaah intaas waa wiilashiisii oo waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo xushiimna wuxuu ka dhalay abituub iyo elfacal wiilashii elfacalna waxay ahaayeen ceeber iyo mishcaam iyo shemed oo ahaa kii dhisay oonoo iyo lood iyo magaalooyinkooda oo dhan iyo bericaah iyo sheemac oo ahaa madaxdii reeraha dadkii ayaaloon degganaa oo ahaa kuwii eriyey dadkii gaad degganaa iyo axiyo iyo shaashakh iyo yeremood iyo sebadyaah iyo caraad iyo ceeder iyo mikaa'eel iyo yishfaah iyo yooxaa oo ahaa wiilashii bericaah iyo sebadyaah iyo meshulaam iyo xisqiyi iyo xeber iyo yeshmirey iyo isliyaah iyo yoobaab oo ahaa wiilashii elfacal iyo yaaqiim iyo sekrii iyo sabdii iyo elicenay iyo silitey iyo eli'eel iyo caadayaah iyo barayaah iyo shimraad oo wada ahaa wiilashii shimcii iyo yeshfaan iyo ceeber iyo eli'eel iyo cabdoon iyo sekrii iyo xanaan iyo xananyaah iyo ceelaam iyo cantotiyaah iyo yifdayaah iyo fenu'eel oo wada ahaa wiilashii shaashaq iyo shamsharey iyo sharaxyaah iyo catalyaah iyo yacrashyaah iyo eliyaah iyo sekrii oo wada ahaa wiilashii yeroxaam oo kuwaasu qarniyadoodii oo dhan waxay ahaayeen madaxdii reerahooda oo waxay degganaayeen yerusalem oo gebicoonna waxaa degganaa gebicoon aabbihiis yicii'eel oo naagtiisa magaceedana waxaa la odhan jiray macakaah iyo curadkiisii cabdoon ahaa iyo suur iyo qiish iyo bacal iyo naadaab iyo gedoor iyo axiyo iyo seker miqloodna wuxuu dhalay shimi'aah iyana walaalahood ayay la degganaayeen yerusalem meel walaalahood ka soo hor jeedda neerna wuxuu dhalay qiish qiishna wuxuu dhalay saa'uul saa'uulna wuxuu dhalay yonatan iyo melkeshuuca iyo abinaadaab iyo ashbecal wiilkii yonatanna wuxuu ahaa meribacal meribacalna wuxuu dhalay miikaah wiilashii miikaahna waxay ahaayeen fitoon iyo meeleg iyo tareeca iyo aaxaas aaxaasna wuxuu dhalay yehoocadaah yehoocadaahna wuxuu dhalay calameed iyo casmaawed iyo simrii simriina wuxuu dhalay muusaa muusaana wuxuu dhalay bincaa oo wiilkiisiina wuxuu ahaa raafaah oo dhalay elicaasaah oo isna dhalay aaseel aaseelna wuxuu lahaa lix wiil oo magacyadoodiina waa kuwan casriiqaam iyo bokeruu iyo ismaaciil iyo shacaryaah iyo cabadyaah iyo xanaan oo kulli intaas oo dhamm waxay ahaayeen wiilashii aaseel ceeshaq oo ahaa walaalkiis wiilashiisiina waa kuwan uulaam oo curadkiisii ahaa iyo yacuush oo ahaa kii labaad iyo alifeled oo ahaa kii saddexaad wiilashii uulaamna waxay ahaayeen rag xoog badan iyo qaansooley oo waxay lahaayeen wiilal badan iyo wiilal ay wiilashoodu sii dhaleen oo isku ah boqol iyo konton nin oo intaas oo dhammuna waxay ka yimaadeen wiilashii benyamiin